barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad labaatanka bisha ogost sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinayaa sahre cabdi axmed iyo anwaa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijkeenna maanta waxaa ka mid ah barnaamijkii hiddaha iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhallinyarada iyo curinta suugaanta garsoorku hadduu shaqeeyo guddoonku hadduu waxgooyo haddii golaheenna shacaabku kutaan waxa waajibkooda haddii garwadeenade enu arkaan gordaloladeenna codkaasi wuxuu ka mid yahay barnaamijka hibada iyo hal abuurka sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana ka marnayn qodobbada aan idiin hayno maanta
heeskaasi geedishaambowna barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkeenii dunida booliiska magaalada boston ayaa sheegay inay xireen toddoba iyo labaatan sabtidii shalay kadib markii mudaharaadayaal ay harqiyeen gobolka massachusetts halkaasi oo afartan kun oo dad ay isugu soo baxeen asbuuc kadib markii saddex qof ay ku dhinteen magaalada charlesville ee gobolka virginia oo mudaaharaadyo ay ka dhigeen dadka caddaannimadu ay la weyn tahay ee white subermastis looga yaqaana dalkan madaxa booliiska gobolkaasi williams avenis ayaa waxa uu sheegay in toddoba iyo labaatankan qof ay xireen ay la xiriirto iyagoo isku dayay inay la dagaalamaan booliiska waxaana ka mid ahaa dadkaasi saddex qof oo xirnaa jaakadaha ay saxabaddu karin ayadoo midkoodna uu hubaysnaa sida booliisku ay sheegeen
ciidamada booliska ee dalka sbain ayaa ugaadhsanaya dareewalkii gaadhiga ama gaadhi jiirsiiyey dad ku sugnaa magaalada barcelona ee dalka sbain waxaana haatan ay baadigoobkiisa ku fidiyeen dhinaca waqooyi bari ee dalkaas ciidamada ayaa sameeyey baro kala duwan oo baadhiseed si ay u helaan yuunus abuyacquub oo labiyo labaatan jir ah oo loo haysto in uu ka dambeeyey weerarkii khamiistii kaas oo lagu dilay ilaa saddex iyo toban qof laguna dhaawacay in ka badan boqol qof oo kale
waa tahay duhur wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal idaacadda galabnimo ee dhallinyarada ayaad nagala socotaane laanta afka soomaaliga ee v o e da idinkaga imaanaysa markana waxa aad kusoo dhowaataan dhegaystayaal barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno dhallinyarada iyo curinta suugaanta waxaana magaalada boosaaso kusoo diyaariyay wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf
barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada boosaaso waxaan uga hadli doonaa dhallinyarada iyo weliba sugaanta ay curiyaan waxaa barnaamijka igala qaybgeli doona sakariye siciid axmed imaamo afrika oo ka mid ah haweenka u ololeeya dhaqanka soomaaliyeed iyo cabdikariin maxamed cali dhammaantiin waxaa kusoo dhowaanaysaan barnaamijka hibada iyo hal abuurka bismillahi raxmaan raxiim wariye yuusuf aad iyo aad baa umahadsan tahay waana dhowahay waana soo dhoweynayaa barnaamijkaas aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa oona barnaamij loo baahan yahay waxa weeyaan hibada iyo hal abuurku waxay u baahan yihiin tixgelin dheeraad ah bay u baahan yihiin oo waxa ilaahay subxaana watacaala ummadda uu ku minaystay marka waxay u baahan yihiin ciddii hal abuur leh oo hibadaas oo dhan leh in laysu keeno oo la midayo bay u baahan yihiin marka een, hawsha insha allah ugu gadagelaynaa marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaya anugu aad baan usoo dhaweynaya
waayahay abwaan badbaada waxaa ka mid tahay abwaaniinta ku sugan ee gudaha magaalada boosaaso islamarkaana ee curinta suugaanta ee muxuu ahaye kaga qayb qaata meelo badan oo xaflada ah bal waxaad iga warantaa goormay fikirkaas ama ay kugu dhalatay inaad noqoto abwaan wallaahi kuley abwaan waa kelmad weyn oo kelmad aad u culus weeye Een, kuley anugu de hal abuurka waa isku dayaa laga soo bilaabo dugsigaygii een, sare ilaa dugsigaygii sare barnaamijka waan waday Een, waxaan igu kaliftay de waxaan jeclahay waxa ummadda inaan ummadayda hago inaan wax u sheego inaan xumaanta ka waaniyo inaan wanaagga tuso maan jeclahay nooc kasta aan ku waanin karo markaa ku waaniyaa suugaantuna waxyaalaha ugu wanaagsan bay ka mid tahay marka mararkaas baa igu horreysay inaan isku dayo welina een, waan ka qayb qaataa waxa weeyaan haddii wacyigelin tahay iyo haddii eh, laga- eh, magaranaysaa wadani dhanka wadaniyadda iyo dhanka suugaanta lafteeda inaan ka hadlo hiddaha iyo dhaqanka inaan ka hadlo mudan- midnimada ummadda inaan ka hadlo een, tusmada een, midnimada ummadda inaan kaga hadlo wax dhinac walba waan kaga hadlaa maansada sidoo suugaanta ibraahim garle nin la yidhahdo wuxuu yidhi maansoy nin kugu duul nina maalin kugu dood nina derejo kaa dhigay nina nabadda kugu didi nina beleda kugu dadab oo ujeedooyin badan tahay suugaantu marka anigu dhanka wanaagsan baan waxa weeyaan ah, baan suugaanta waddankayga iyo dadkayga inaan ku baraarujo ku tuso wanaagga baan uga qayb qaatay inta karankayga sakariya siciid axmed sakaawi waa dhalinyarada magaalada boosaaso ee hibada iyo halabuurka ee leh waxa uu ka mid yahay ee hadda dhalinyarada fanka ee soo kacay sakariya kusoo dhawo barnaamijka Een, runtii waxa weeye horta fanku waa haybad uu qofka biniaadanka ilaahay uu siiyo wey fankuna waxa weeye wa- qofka waa wax ku abuurma aniga ilaa iyo labada kun iyo een, labaiyo tobankii baan galay runtii waxa weeye intaas waan ku wareegay horta gobolka bari markii la yidhahdo horta wax fana horta maba leba marka gobolka bari la yidhaahdo een, in dhiiri in marka dhallinyarada la dhiirigeliyo meelo ay ku habboon yihiin in ay hibada iyo halabuurka ay hayaan ay ku soo bandhigaan waayo waxa weye waxa keenaya inay dhallinyaradu tahriibto waxa weeye waa in ay helaan meelo ay waxa weeye ay isku mashquuliyaan Een, marka waxa weye waxaan ka rajeynayaa waxa weye in dhallinyarada loo sameeyo meelo ay ku mashquulaan meelo ay isku dhiirigeliyaan xalfado ama maxa- wax kasta ha noqoto marka taasaan ugu baaqaya insha allah
maxaad ku dooratay inaad noqoto ee qof suugaanta curiyo oo halabuur leh Een, runtii waxaan horta aniga yaraanteedii bay igu beerantay anigu waana heesaayo heeso badan waa leeyahay waa qaaday Een, meelo badan waa heeso waa ka qaaday xalfado badan heer madax iyo heer federaal baa gaaraysa Een, haddana saasay tahay waxa weeye aniga waxaan wax aniga aan jeclaystay oo igu abuurma weeye aniga marka waxa waxa- waxaan jeclahay marka waxaan waaye wax si fiican igu dhiirigeliya marka soomaalidu wa- kolleydii kan qofka dadka kugu sokoya wuxuu ku leeyahay "War ninka waa waashay maantay oo maxaa ku helay oo wa- wa- meeshaas niyad kaaga jabaysaaba dee laakiin markii aad hesho dad ku dhiirigeliya oo horumarkaaga jecel hibadaada jecel waxa weeye meel baa gaaraysa marka laakiin waa in la helaa in dhallinyarada la dhiirigeliyo oo horumarkeeda iyo bilicdeeda laga shaqeeyo markaas waxay muuqanaysaa in uu mataqaanaa en horay iisii kacayso markaa dhallinyaradii anugu fanka aad baan u jeclahay waxa weeye waa jiraan heese badanaan qaaday oo heese jacayla iyo kuwo mataqaan wadaniyaba intaba Ee, abwaan badbaado waxaa ka mid tahay abwaanada ee boosaaso bal waxaad iga warataa fikirka abwaaninimo ama inaad wax curiso goormay kugu dhalatay horta waxaa jiray gabay aan tiriyey anigoo aan islahayn macnaha waxa hadda ka hor baa horta wax walba dareen baa kugu dhaliya marka eh, la eego waxyaalaha laga qoray suugaanta waxaa la yidhaahdaa een, waxyaalaha suugaanta saddex waxyaalood bay ku yimaadaan ama heredity macnaha waxa loo yaqaan hibo baa kaa keenta ama hawl baa kaa keenta ama hawl baa kaa keenta ama hibaa kaa keenta ama waxa weeyaan een, waa hibo qofku u dhashay oo dee max- maxana kaab kaab qofka kan uu lahaan jiray ama waa wax isaga hibo gaar ilaahay uu siiyey markaa ku bilaabantay ama waa wax een, hawl ka keentay masalan waa waa ciishootay ama jacayl baa kugu dhacay ama dee waxyaala aad aragtay Ee, maama afrika waxay ka mid tahay ee, maamooyinka ee, caanka ku ah hidaha iyo dhaqanka iyo suugaanta iyo hal abuurnimada Ee, maama afrika waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhalinyarada ku sugan magaalada boosaaso qaab nooceya ayaa loogu dhiirigelin karaa in ay soo bandhigaan fikradaha hal abuurka iyo hi- bismillaahi raxmaani raxiim horta maanta aniga farax bay ii tahay waxaan idin leeyahay garabkiinna allaha galo hawsha ha dhigi- ha dhibi- ha dhiginina waxaan rabaa dhallinyarada in la dhiirigeliyo in la- la soo kiciyo inay wax qabtaan oo dhiirigelin nabadda xaggeeda tahriibta xaggeeda waa suugaanta Hadda suugaantu waa tan korka dadka u qaada maba fikrada ay wadaan iyo waxay ku hadlayaan anu maanta waa la dhacay ya waana kula socdaa weli waxaa ku guda jirnaa barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a ee sakriye sakaawi waxauu ka mid yahay dhallinyarada hal curinta iyo hal abuurka leh sakriye goorma ee sakriye maxaad is oran kadhaa haddeer ilaa iyo ee, waxaas baad ee, hibo u leedahay ama aad soo bandhigi kadhaa
Een, marka labadooda waa ku leeyahay xagga heesaha laakiin inkastaana dee gabayga aanu ku dheerayn oo aan dee meel aan la soo istaagin laakiin waa isku daya markaan keliya xabadeeda joogoy inaan nin gabyaa aan iska dhigo moogta ilaa waxaan fanka ma aha waa heesi karaa keliya maaha waa in aad wax kasta aad ku waxayn kadhaa Ee, maadigaa samaysta curiya heesaha way jiraan qaar aan cursaday iyo qaar lee curiyaba laakiin inta lee curiyaa badan bal adiga ee, waxyaabaha is oran kadhaa waa curisay oo hal abuurnimo u leedahay waa u fakertay maxaa ka mid a Een, hadow heese badan baa jira haddeer oo heese badan oo leeyahay abwaano badan ay leeyihiin baa jira kuwa anigu aan samaystay baa jiro oo aan isku kankeenay inkastay haddeer dee xogaasi igaga waxaysan yihiin adugu laakiin waxaan samaynayaa heeso oo ii- horta waxaa jira abwaan aad u daayar oo aniga oo kala ah oo aan saaxiib nahay aan wax isku kankeenno qof kule waxa la- haa isla kaashataan marka laakiin wixii aad isla kaashataan oo mataqaanaa dee hal meel aad ka wada dhigtaanna dee meel baa kusoo wada baxaysaan hadda waxaa jir hees maxaan isla kaashanay aniga abwaan cabdiraxmaan cawil cabdiraxmaan la yidhaahdo waan meelo badan aan ka qaaday meelo badan oo wasiiraya joogaan oo la yidhaahdo waa hees soomaaliya wey hees qarannimo ah weeye waa hees waxa weeye midnimada soomaaliyeed ka hadlaysa garsoorku hadduu shaqeeyo guddoonku hadduu waxgooyo haddii golaheenna shacaabku ku taan waxa waajibkooda haddii garwadeennadeenu arkaan gordalooladeenna haddii geygeenna nimcada taalla dadkeenu garwaaqsadaan gurboodkeennii dhammaaday weliba badalagu gumaaday taariibtu soomayna guudheen nabaddu waa geed harwayno lagu wada gam'ayey colaadu soomayna ba'deen soomaali ay garo danta adoo gacal shisheeye waxba kuma goy'ise noqda noqda noqda gacal walaala noqda noqda noqda gacal walaala macnaha waa soomaalinimada qarannimada soomaaliyeed baa ka hadlaysaa marka aan isla fikirno dhallinyaradu waxay u baahan tahay in qarannimada soomaaliyeed hore loo qaado kor loo qaado kaashanay anigii abwaan cabdiraxmaan cawil laxankan iska leeyahay isagu miraha isagaa iska laxmada anu laxmaystana waanahay oo xagga laxmadana dee xanfar balaaban ku qabaayo layguma tago marka een, dee mar haddaad fanaan tahay oo mataqaana aad dee ama abwaan ama aad tahay ama fanaan tahay anugu xagga dee dad badana dadku waxay igu barteen kontaalentiga heesaha bay igu barteen dadku badanaa waxaan rabaa ugu dambeyntii sakaawi ee, hibadan ilaahay ku siiyey inaad codkaaga ee, ku haysto ma wax adig ku gaara mise ee, horay ee, waalidiintaadii hore aad dhaxalahaan uga haysta niyahow een, horta waa su-aal fiican laakiin aniga waxa weeye een, awwahay hooyaday dhalay ee aab- ee, haa baa lahaa awwahay hooyaday dhalay aabihiis baa wuxuu ahaa nin aftaan oo abwaano oo mataqaanaa dee soomaaliya oo dhan markaa berigaas caanka ahaa haa isagaan ka qaystaa marka haa muuse aad waxaa la yidhaahdaa muuse aadan roore allah u naxariisto hadda waa dhintay marka isagaan ka haystaa hibadaa
ee, abwaan badbaado oo ka mid a abwaanada ee da-da yar ee ku sugan gudaha magaalada boosaaso Ee, abwaane goorma is ogaatay inaad wax curin ka dho hibana aad leedahay in sugaanta ee, gabayada aad ee, goobaha ee, iskuullada oo kale xafladaha kusoo bandhigto wallaahi eh, yuusufow kolley een, qofku de qiimihiisa hadduu isqiimeeyo waxaa ka wanaagsan macnaha dadku inay qiimeeyaan Een, anigu mararkii meelo laygu casumo ama ay xaflada ka jiraan ama barnaamij looga hadlaayo ama wacyigelinay tahay inta laga yeero baan aadaa een, ama meel kasta oo dee igu habboon ama aan isiraahdo wax ku habboon tahayna waa ka qaadaa Een, cid kasta oo ii yadhaba tifiyadana u tagaa laakiin de waxaan ku hadlayaa ma saxan yihiin ama wax wanaagsan ma yihiin dadkaa kala garan kara laakiin kolley aniga inaan dee kolley wax ku hadlaayo wanaagsan ummadda u gudbinaya bay la tahay Een, waxaana weeyaan een, maansooyin badan baan tiriyey horta dhallinyaradu horta waxa weeye xaqiiqda dhabta wejidha waxa weeye dhallinyarada haddii aan nidaam loo samayn waxay u baahan yihiin madal bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin meel ku shiraan oo heer qarana oo heer deegaana masalan eh, dadka hadda maamul goboleedyo baa ka jira in la isku xiro oo masalan puntland oo kale jubbaland oo kale meelo leeyihiin guudna ay isugu xidhan yihiin wasaaradda dhallinyarada jidha wasaaradda qorshaynta jidha in dhallinyartii qorshe loo sameeyo oo bajet gaara loo sameeyo oo mabaadi gaara loo sameeyo oo oo fikradooda soo bandhigaan goortaasaa la kala odhan karaa waa tartamayaan markaasay tartamayaan markaasaa la ogaanaya qof walba iyo hibadiisa uu gaarka u leeyahay shaqaduna waxay ku haboon tahay qof walba waxa uu hibada u leeyahay qaban karo inuu qabto Een, anigu waxaan aada horta een, barnaamij baa jira aan oo hadda doonaan qaarkood dhaqamada iska raaceen kuwa dadka jooga iyo kuwa waqtiga waa leeyihin kuwaas waa group kuwana dalkii waxa weeye muwaadiniyad ma leh waxa weeyaan een, mana garanayaan waajibaad ka saaraa siyaasiyiin baa ka mid a kuwa dalka iibsanaya ka mid ah waa group meeshay wax baabi'in karaan iyo dowlada adeegsada iyo waxay doonaan bay ka shaqeeyaan inna waa shacabka caadiga ah oo wanaagga jecel marka waxaan leeyahay dadka horta wanaagga jecel ha iskaashadeen oo iyagu nidaamka ha samaysteen waxa weeye waxaa jira heesaan tiriyey oo la yidhaahdo soomaalidan isdilaysa colaada dami weeday hoog ayaa ka dambeeya dad waxay dheheen siyaasiinta ka dambeeya kuwa waxay dheheen wadamada dariska ka dambeeya kuwa waxay dheheen reer galbeedka ka dambeeya kuwa waxay dheheen culimada ka dambeeya kuwa waxay dheheen ganacsatada ka dambeeya kuwa waxay dheheen dhalinyarta waddanka kharibtay abwaan badbaado ee, ma jiraan gabay adigu aad leedahay oo aad curisay oo hal abuurnimo iyo fikir aad ula timid way jiraan gabayo badan baa jira geeraarhaa jira maansooyin baa jira kuwo badan baa jira Een, waxaa jira gabay aan afka ka tiriyey af soomaaliga oo la yidhaahdo een, afkeena hooyo waxa weeyaan afku waa muhiim aadanuu gaar u leeyahay alla waaxid baa kaga fadilay uumiyaha kale alsinada midiba caynka tahay iise haw arage ayada ilaah weeye iyo amara waaweyn waa aqoonsi duul loogu gartaa waa aqoonsi duul loogu gartaa orijinkoodii macnaha waxaan afka la yidhaahdo bini aadanka uun bis baa leh haddaa af maqasho bini aadan baa xusanaysaa waxa weeye haddana mucjise ilaahay qolo walba af gaari ku hadashaa marka qolo walba afkooda isu keena marka arligaba waxa uun dega waxa uun degani kala af weeyaan ummad welibana kay leedahay kow aragtaay waa udub dhexaadka isku xira ehel walaalaa wa aaminaano mid kale uma abraaraan maxaa inaga keena marka dad kale daba dhigay inaga keena wayna ilaashanaa wayna keena horumarsanaa wayna keena waxa weeyaan oransanaa aroor iyo alleyl wayn bulshada loo agaasimo abwaanadu dhammaan waynay olole qaadaan iskuulka iyo ardada waynan ku itixaanaa oo in wixii la bartaa oo madalo loo sameeyaa oo la qiimeeyaa waxay leeyihin dadku waa kana dhaqankii baa laga tegey wax walbaa laga tegey dee haddii madaxdii ay ku hadleyso een, afkii qalaad ku hadleyso oo laysku tixgelinayo shaqadii laisku siinaayo oo shaqadii lagu soo dejinaayo waxa weeye af qalaad ama ingiliish lagu soo dejinaayo oo cvgii ingiliish lagu soo dejinaayo oo dowladdii warta riboodyadii iyo waxqabadyadii een, ay ku soo baxayso ingiliish ama carabi kusoo baxayso oo rabaan macnaha sababtana waxa weeye dowladda iskuma filla dowladday rabtaa inay iskaga gado oo tiraado loo akhristo iyo hay-ado bay rabtaa innagu marka haddayna isku fillaano qadiyadeenna eenan inagu ku adkayn dee macnaha ma horumari karo wey maasooyin baan sameeyey kabacdina eh, dadkii waxaa yidhi eh, sugaan wallahi sugaan fiican weeye kabacdii dee barnaamijaan kusii waday een, kabacdina dee dadka ayagaaba dee waxa weeyaan een, masalan daabuurka oo iskoolka oo kale ba ka bilaabatay in daabuurka abwaanimo la- gabayo lagu qoro eh, maalinta khamiista oo kale daabuurka oo kale maalmaha la leeyahay kabacdi de sidii baan anna wixii karaankayga baan ku waayingeliyey dadkuna dee sidii bay igu aqoonsadeen dhalinyarada soomaaliyeed qaab noocey ay ula imaan karaan in ay soo bandhigaan ee, fikradaha hal abuurnimada iyo curinta leh waxay ula iman karaan inta ehel u ah suugaanta inay isu timaado oo dhallinyaro leh oo dad waaweyn leh oo dumar leh inay isu timaado cid kasta oo ka caawin kadha oo eh, macnaha een, een, weyle inuu ka caawinto ama ha noqoto dowladda iyo wasaaradda u qaabilsan ama shacabka sama- sama- sama- samaha jecel ha noqotee inay isu yimaadaan oo dadkan waxaan ehelka u leh oo yaqaana dhallinyarta iyo dadka waa- kulligoodba iyo awaaniinta inay isu yimaadaan oo guddi loo sameeyo oo dhallinyarta madal loo sameeyo gudoomiye loo sameeyo ku-xigeen loo sameeyo afhayeen loo sameeyo iyo dhul ay ku shiraan oo madal loo sameeyo ay isugu yimaadaan oo loogu taxgeliyo oo dhaqankii iyo hidihii iyo dhaqankii iyo wixii soomaaliyeed iyo wixii oo dhan masalan afkeennii oo kale inta boorar waaweyn lagu sawiro afku wuxuu u qeybsamaa tix iyo tiraab qaybaha hadalka t- ee, macnaha waxa weeyaan een, meelaye een, magac magacuyaal falkaabi saa loogu sawiro isagoona shaqadaysan farshaxana suugaanta lagu soo bandhigo kii heesi lahaa kii magaranaysa ummadda waanin lahaa kii een, riwaayad dhigi lahaa saa lays- marka waa laysbaran lahaa ummaddii waa isjeclaan lahayd waxa weye waa isku xidhaan lahayd waxa weye dadkii halkaa laga hanuuniyey markaa maxaa ee, kusoo koobi lahayd ee, barnaamijka hibada iyo hal abuurka idaacadda v o a oo aan dhegeystayaasha uga tagnaa iyo dhallinyaradana dhegeysanaysa maadaama barnaamijka uu yahay barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda v o a Een, aad iyo aad baan horta v o uma- een, aad iyo aad baan u mahad celinayaa horta marka hore waxaan leeyahay haddii hadal qallananiyo waana qurayno hortaal ogow weli wax lama qaban qabyo weeye hawshii laakiin waxaa qabad iyo isku qanacsanaan iyo qulub wada shaqaysaa qarannimo ka dhalataa marka koowaad waa in lays wada caawinaan lays meesha layska qaadaa kulli meesha layska qaadaa marka labaad waxaan leeyahay wixii tegey hore u tage tiigsiyo ka hadal ma leh timaaduna siday noqon taajiro allaa garan taynu maanta haynona taladaan ka yeelnaa taarikhdu qoraysaa taynu maanta ka yeelo wixii hore way way- way dhammaadeen waa inaynu maanta midownaa oo gacanta isqabsanaa oo waxa saxdaa oo fikirkeena ficil ku daraa waxaana leeyahay waxaan rabaa inaan tahriibta in dhalinyartu iska dayso tahriibta marka waxa weeyaan waxaan la arkay hadda ka hor dad badanoo tahriibay dhalinyar la sheekaystay waa tahriiban marka waxaan waadiga soo alkay safarka isu qaado boorsada sidaystay cun waayo soortay six waayaan waxga baa ku socotaa waxaan leeyahay suuriyaan ma atid suuriya uma dhalan sacuudiga kuma rabo sansaaniya dad ba iska leh halkaa u socotay yurub se xaqiiqda waa kuwii sankaaga sawirkaaga cali afrikaanka aad tahay ku sifeeya daayer soomaali baa tahay soomaaliyaana leedahay soomaaliyaa ku hadasha soomaaliyaana leedahay si walbana u huran tahay sixi waaye anigu xaggee baa ku socotaa waxa weeyaan waayo adduunkan qof walba waxaa laga rabaa han baa laga rabaa inu leeyahay marka waxaan idhi soomaalinimadii iyo caqiidada ku seexoo u sarreeya adduunyada haddii kale sidaadaa sacabahori sacabahoorsigaaga abi silic ku noolow waa haddii aad taladeed diiddo aad iyo aad anaa tiri haa aad iyo aad haa marka taariibtana waa og tahay waataan usoo koobnay xarfaha oo nidhi dee taariibta toddoba xarf ta'du waa tiiraanyo ta'du maya waa tacaddi aadu waa aafo ha'du waa halaag ra'du waa rafaad iidu waa ilmo iida kalena waa iil ba'duna waa baafin ta'du waa ta'du tacaddi wey ta'du waa dhibaato maxa waxaan nidhi tahriib waa dhibaato ta'du tacaddi weeyaan aadu aafo qaran iyo ibtilooyin weeyaan aadu aafo qaran iyo ibtilooyin weeyaan ha'du waa halaag iyo dad hal meel ku wada go'ay shan boqol oo doonin la khallibantay baa maqlaysaa ha'du waa halaag iyo dad hal meel ku wada go'ay ra'du waa rafaad iyo rooy ajnabi ku noolow marka xaggoo tagto walayo hadal ka joogo halkaa ma lihid candhufadaa ku tufin dhay halkaa xaqa ka qaad lagu yidhaahdo waddankaaga aadan joogin waa dhibaato dee ra'du waa rafaad iyo rug ajnabi ku noolow yuusuf waa kuu mahad celinayaa iyo laanta fiyoweeda iyo dhammaan shacabka soomaaliyeedta wanaaga jecel kulli u mahad celinayaa waxaan leeyahay meeshaa la iska qaado hadal waa dhammaaday waxa weeye go-aanan gudashadahan guurdarraa ka dambaysa faker aan ficil lahayna waxba ficini ma keeno marka aad iyo aad baa mahadsantii guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo afmeeraynaa toddobaadkani barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda v o e anigoo yuusuf maxamuud ayaa idinla socodsiinayay intaa barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo
yuusuf maxamuud yuusuf aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi hibadiyo hal abuurkana boosaaso asaga ayaa nooga soo diyaariyey halkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan waryaheena maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee chelsea macalinkooda antonio conte ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu qarashgareeyo lacag gaaraysa laba boqol oo milyan oo ganiga ingiriiska ah si uu u xoojiyo kooxdiisa kubadda cagta oo ciyaartooy aad u fara badanna ay ka tageen kuwo kalena ay ka dhaawacan yihiin ciyaaryahanada la hadal hayo inay chelsea la soo wareegayso ayaa waxaa ka mid a wiilka qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee lester city ee dani drinkwarer ciyaaryahankaasi oo joddob iyo labaatan jir ah ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda lafdhabarka u ah kooxda lester city ha yeeshee waxaa wararku haatan ay sheegayaan in uu chelsea yahay ninka koowaad ay doonayso inay kooxdeeda kusoo biiriso ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee arsenaal ee alexis oxley jumberland oo afar iyo labaatan jir islamarkaasina aan ilaa iyo hadda heshiiska uu kula jiro kooxda arsenaal uu sanad ka dhiman yahay aan sii dheeraysanin ayaa wararku waxay sheegayaan inuu ka mid yahay xidigaha ay chelsea diiradda ku hayso saddex ciyaaryahaan oo difaaca uga ciyaara kooxda southampton ayaa iyaguna ka mid a dadka ay chelsea ku raad joogto ciyaaryahan fandag oo labaatan iyo lix jira una dhashay waddanka holland ayaa ka mid a ciyaaryahanadaasi sadrig oo shan iyo labaatan jira waddanka bortugiiskana dhalasho ahaan ka soo jeeda iyo ryan betren oo labaatan iyo sideed jira oo isagu hore uga ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee chelsea hase yeeshee ay ka iibisay southampton ayay mar kale doonaysaa inay ciyaaryahankaasi chelsea dib ula soo wareegto kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa iyadu haatan waxay diyaar u tahay inay arsenaal siiso lacag gaaraysa toddobaatan milyan oo ganiga ingiriiska si ugala soo wareegto ciyaaryahanka ka diidan arsenaal inuu heshiiska uu kula jiro sii dheereeyo ee alexis sanches ciyaaryahan alexis sanches ayaa heshiiska uu kula jiro kooxda kubadda cagta ee arsenaal waxa uu ku egyahay xilli ciyaareedkani markuu dhammaado ilaa iyo haddana waa uu ka maagay inuu kooxdaasi heshiis dheeraada la galo waxaana wararku haatan ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee manchester city ay ciyaaryahankaasi u gaartay lacag gaaraysa afar boqol oo kun oo ganiga ingiriiska ah inay toddobaadkii mushaar ahaan u siinayso waa haddii arsenaal iyo manchester city ay ku wada heshiiyaan inuu ciyaaryahankaasi ku biiro kooxda kubadda cagta ee manchester city barcelona ayaa iyaduna waxay u qabatay kooxda kubadda cagta ee liverpool ilaa iyo maanta oo xada in ay go-aan kama dambaysa ka gaarto haddii ay qaadanayso lacag ah boqol toban iyo siddeed milyan oo ganiga ingiriiska ah islamarkaasina ay ciyaaryahan coutinho ku wareejinayso kooxda barcelona iyo in kale kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa iyadu dhowr mar oo hore diiday lacago kala duwan oo ay kooxda kubadda cagta ee barcelona u gaartay ciyaaryahankaasi philip coutinho waxayna kooxda kubadda cagta ee liverpool marar badan ku celcelisay in philip coutinho aanu beec ahayn walow ciyaaryahan coutinho uu codsi ah in uu ka tegayo kooxda u gudbiyey kooxda kubadda cagta ee liverpool isla markaasina uu dalbaday in loo ogolaado inuu ku biiro barcelona barcelonana waxay ka dhigatay ciyaaryahan coutinho ninka koowaad ay doonayso inay ku bedelato ciyaaryahan neymar haatana dhegaystayaal haddii aan si kooban u dul maro kulamadii habeenkii xalay iyo shalay ahaa ee dalka ingiriiska swan city oo gurigeeda ku ciyaaraysa manchester ayaa dubato afar iyo eber ku qabatay bournemouth labaiyo eber watford ayaa ku dardartay burnleyna gurigeeda lagaga badiyey westbermij albion ayaa ka badisay hal gool ayayna kooxda kubadda cagta ee westbermij guusha ku heshay leicester city ayaa iyadu waxa ay labaiyo eber ku dharbaxday kooxda brighton and hof albion liverpool waxaay dirqi kaga badisay kooxda crystal palace ciyaaryahan saydumani ayaa goolka u saxiixay southampton kulan adag ayay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee westham united walow iyadu goolasha ay la hormartay markii hore hase ahaatee westham gadaal ayay laba gool kala timid waase laga badiyo southampton ayaa guushu waxay ku raacday saddex iyo laba stoke city arsenaal ayay dharbaaxa kulul u geysatay oo hal iyo eber ayay kaga badisay taasi oo mar kale dib u soo daartay caradii taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo iyagu haatan mar kale ku goodinaya inay ku mudaharaadi doonaan macalinka arsen venger dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascadooyadela sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay mascadda ee xubinta ciyaaraha inala socodsiinaya haatanna dhinacii heesaha waa heesuu ku luuqaya fanaanka geedi shambu ayaan idiin soo qabanayna
heeskaasi geedishaambo idaacaddeenii dhallinyarada ayay gebagaba u tahay intaynu mar kale kulmi doonno idaacaddeenna galabnimo waxa aan intaasi idinkaga tegaynaa anigoo asaare cabdi axmed iyo sidoo kale ismaaciil xuseen farjar iyo bashiir abikar oo dhinacii barnaamij soo saaraha noo joogay tan iyo kulantii dambe nabadgelyo